aan ku bilownay rabshada ayaa ka dhacay maanta magaalada borom taasi oo keentay inay ciidamada amnigu rasaasa furaan sida ay sheegeen goobjoogayaal rabshadan ayaa imanaysaa maalmo kadib markii askari dhowaana lagu dilay magaalada lowyacaddo askariga dilka geystay ayaana maxkamad milatari ay dil ku xukuntay inkastoo aan weli la fulin warbixintan waxaa inoo soo diray waryahayaga haashim sheekh cumar good rabshadahan oo gallinkii hore ee maanta gilgilay magaalada boorama waxaa bartamaha waddooyinka magaalada isku dhacyo ku dhex mareen dhallinyaro dhagxaan tuuraysay iyo ciidamada ammaanka ee magaalada boorama oo rasaas kaga jawaabayay arrintan ayaa sababtay in xidhmaan meheradihii ganacsiga ee magaalada iyo isku socodkii gaadiidka dadweynaha ee ka dhex shaqaynayay xaafadaha magaalada boorama dhallinyaro cadhaysan ayaa waddooyinka taayiro ku gubaysay islamarkaasina ku gooyey dhagxaan ilaa iyo hadda rabshadahaasi cidi kuma dhiman laakiin waxaa ku dhaawacmay toddoba qof oo rayd ah sida ay i sheegeen howlwadeennada caafimaadka ee cusbitaalka guud ee magaalada boorama balse taliyaha ciidanka ammaanka ee gobolka awdal cabdi khayre dugsiye ayaa isagu sheegay inay lix qof dhaawacmeen iyo askar ciidanka ammaanka ka tirsan wax dhimashay ma jireen dhaawaca ilaa lix qof baa xagga shicibka jira askarta koob iyo toban askari baa ayaa dhaawaca xafiisyada meelo badan baa maaragtay xoogo khasaare ka gaarsiiyeen magaalada meelo badan oo ganacsi ayay burburiyeen oo iyaga lafteeda ay baabiyeen sidoo kale taliya khayre wuxuu intaasi raaciyey in rabshadaha saaka ka dhacay magaalada ayna ku lug lahayn dilkii taliyihii dhowaan lagu dilay magaalada lowyacadda ee ay yihiin qaar abaabulan oo dad kale oo calaman wataa horkacayeen qaskaasi kuma jiraan way ka madax bannaan yihiin ilaa iminka inta noo muuqata caailadii iyo dadkii ay mushkiladdu ku dhacday dadkaasi sharciga iyo waxay sugayaan maxkamaddu inay go-aan gaadho haddii ay taa sharci waayaan oo sharcigu shaqeey macnaha ay waayaan hadhow waxay doonaanba ha yeela ayay yeeli doonaan oo laga yaabaa inay wax ka yimaadaan laakiin dadkan magaalada gubaya ee ciidamada la dagaalamay ee xafiisyadii dowladda oo dhan baa biyey waan garanaynaayo dad meel kale manaha lagala hadlayo lagu hogaaminayo weeyaan mishino kale oo ka baxsan allahu naxariiste marxuum kan dhinta weeyaan wixii ay doonayeen waa nimankaa calanka sita wey calankii soomaaliya ee magaalada gubaya ee dadka boobaya ee xafiisyada weeraraya dee wixii ay ka helaan iyagaa le anu taa iminka ka warrami maayo ciidamada booliska ee magaalada boorama ayaa dhallinyaro badan oo iskugu jira wiilal iyo gabdho u soo qabqabtay rabshadaha gallinkii hore ee maanta ka dhacay magaalada dad goobjoogayaala ayaa dhankooda uga warramay v o a inay arkayeen ciidamada ammaanka oo tooganaya dadka shacabka ah anu waxaan arkaya askariga ninka minka farmasiga dhowr nin horta xabado ku dhacday ninkan se u dambeeya ninka weyna farmasiga hortaagnaa xabadda si badheeraa loogu dhuftay askariga ku dhuftayna uu ii muuqday waxaana loogu dhuftay war ciyaalka xabadda kala tagada uu ku yidhi kawada si bareeru ugu dhuftay xaggii xaaladda laga dejin lahaa ayaa maanta ciidankii iyo booliskii waxay abuurayaan xaalad kale oo saayida waxaannu si deg dega ugu baaqaynaa xukuumadda odayaasha iyo cuqaashaba inay si deg dega ballantii ay qaadeen iyo xukunkii ay sheegeen ay si deg dega u fuliyaan magaaladana ay ka daayaan dhibta hadday tani socoto waxaa dhici kara inay xaaladdu faraha ka baxdo cuqaasha iyo waxgaradka kale ee magaalada boorama ayaa qaarkood ku eedaynayaan rabshadaha xukuumadda somalilan oo maarayn u weyday dhibaatooyinka dadka gobolku ka cabanayaan ee ay ugu dambeysay dilkii taliya ku-xigeenkii ciidamada ilaalada badda oo muddo lix maalmood ah uu meydkiisu yaallo cusbitaalka guud ee magaalada boorama magacaygu waxa weeye cumar cabdicali waa caaqil ka mid a caaqilada gobolka awdal ee gaaraan degmada boorama xaaladan aan arkayaa waxa weeye waxaan dusha ka saaraynaa xukuumadda sababtoo ah waxa weeye maxkamad baa jirta maxkamaddu ninkuu wuxuu marayaa toddobaad buu marayaa toddobaad meed halkaa ku jira maxkamaddu sidii la arki jiray hadday xaalada iyadoo meesha jirto la rabo in la dejiyo inay xukunkooga horu dadejiyaan bay ahayd laakiin maxkamaddaa dib u dhigtay dadkana iyagaa waxaan ka keenay xukuumaddu kolaba dhillixooga leedahay dadkana waxaan leeyahay war waxa weeye intii hore waan safraynay haddii maxkamaddu weygeyga seegto istejiya istejiya waa waddooyinka inoo daaya meheradaha daaya dadweynaha ka daaya waddooyinka dhagaxa inooga daaya haashim sheekh cumar good v o a boorama